والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weeraro qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose qarax gaari looga gubay maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka warbixisay weerar dhabagal ah oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayadaas kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa kusoo gebagaboobay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe madaxweynaha dowladda silibiyadda ee faransiiska ayaa ku dhawaaqay ololo lacaga tabarucaada loogu aruurinayo sahyuuniyadda yahuudda maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda alleh kaas oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada jannaale ee wilaayadaas askari ka tirsan murtadiinta ayaa toogasho ku dilay sargaal ka tirsanaa maamulka riddada ugu magacaaban degmada moqokori ee wilaayada hiiraan gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareera dad shacaba ugu jiiray magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo جئناك جئناك والله يرعاك جئناك جئناك والله يرعاك يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waa arbaco kow iyo tobanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada warkaas oo faahfaahsan ku dhowaad toban askari oo kufaarta afrikaanta ah ayaa bakti iyo dhaawac ku noqday weerar qorshaysan oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku aadan qarax gaari looga gubay maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay gudaha magaalada muqdisho waxaa inoo faahfaahinaya yaasir maxamed
shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta waxay qaraxi la beegsadeen kolanyo kufaarta afrikaanta ah oo ku socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufow iyo number lixdan bakhtigu waa hal askari oo kufaarta afrikaanta ah dhaawacuna waa lix askari oo isla kufaarta afrikaanta ah oo saddex ka mid ah xaaladoodu garaab tahay sidoo kale waxaa kufaarta afrikaanta qarax lagula beegsaday agagaarka deegaanka ceelwareegow dhaawacuna waa hal askari oo kufaarta ah iyo gubashada hal gaari sidoo kale shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada kufaarta afrikaanta iyo saldhigga murtadiinta ee degmada jannaale dhanka wilaayada banaadir qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa lagu gubay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen maleeshiyaadka riddada qaraxaasi waxaa ku dhintay afar askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale murtadiinta ku dhaawacmay qaraxaasi waxaa ka mid ah bishaar siyaad oo horay usoo noqday taliyo urur dhaawiciisuna waa mid garaab ah dhanka wilaayada bakool ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaallo culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta xabashida itoobiya iyo saldhigga murtadiinta ee degmada xudur sidoo kale waxay mujaahidiintu weerareen fariisimaha murtadiinta ee degmada waajid dhanka kale wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta ee xero koowaad ee degmada diinsor oo ka mid ah goobaha cadowga allah dullaanka kaga sugan yahay wilaayada bay geesiyada tawxiidka ayaa muddooyinkii dambe sii kordhiyey howlgallada ka dhanka kufaarta iyo murtadiinta duulaanka shareeca la dirarka ku soo qaaday qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga mahadsanid yaasir wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka warbixisay weerar dhabagal ah oo khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta oo ka dhacay duleedka degmada afgooye ee wilaayadaas waa kan marwaan maxamed oo warbixintan inoo haya isagoo waraysi siinaya warbaahinta islaamiga ah ayuu waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose ka hadlay kamiir subaxnimadii shalay cadowga allah lagula beegsaday duleedka degmada afgooye ee wilaayada shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa ka warbixiyey kamiinka ka dhacay duleedka afgooye ee khasaaraha xooggan lagu gaarsiiyey murtadiinta waxa uu sheekh cabdisamed ka warbixiyey sida kamiinkaasi u dhacay maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu dilay iyo qaniimada mujaahidiinta ee kamiinkaasi maanta waxaa ka dhacay dagaal ma kamiin dagaal isu bedelay inta u dhexayso degmada afgooye iyo deegaanka tixsiile gaar ahaan goob loo yaqaano doon weyne ayaa wuxuu ka dhacay dagaal cadow ilaahi subana wataala meeshiis ku socdaalay loogu dhigay khasaa'ir fara badanna ilaahi subana wataala ugu gaarsiiyey haniimahana waxaweyaan waa laga qabsaday dhaawacna wuu gaaray alxamdulilah ilahna ku mahadsan inta aan xusi korno cadowga ilaahi subana wataala khasaa'irka gaaray waxaa ka mid ah waxaa ka baktiyey lix murtad ah waxaa kaloo goobta looga dhaawacay sagaal murtad oo kaleeta goobta looga dhaawacay waxaa kale oo laga qabsaday gaadiid gaadiid kale waxyeelle ay soo gaarteen waa jirtaa dabcan kulley beertii lagu dagaalamay ay yaaleen madadkii iyo baktigii cadowga xawayaan ee laga dilay ee waxaa iidan xusid mudan in dee laga qabsaday gaadiid gaari cabdibile ah oo qori shiikale nooca loo yaqaano soomaalida u taqaano uu saaran yahay ayaa gacanta loogu dhigay oo bad qabo ayaa walaalaha gacanta waxawayaan gacantooda soo gaday ilaahay subhana watacaala ayaan ku mahadsan sida wararka aan ku helayno wararkooda iyo bixitaankooda inay beri meesha ku socdaalayeen xali saq dhexe sideed saac walaalaha soo gaaray qorshahaas ayaanay sameeyeen ilaahay subhana watacaalaana waafajiyey wayna ku guulaysteen weliba waxay kasoo kala baxeen degmada afgooye kuwa gurmud ah ayaa kasoo baxay dhinac kalena dhinac beledowlena kuwo kale ayaa ka imaya gaaray waxayna wadeen galbinayaan gawaari sahay geysay beledogle cadowgaas labada meel kasoo kala baxay labadana way jabeen ilahay subhana watacaala ku mahadsan labadoodana meelihii ka kala yimaadeen ayay u laabteen sidoo kale waaliga wilaayada shabeellaha hoose ayaa fariin mahadnaqa u jeediyey libaxyada islaamka ee ku jilba xiran furmaha hore ee shabeellaha hoose kuwaasoo mar walba u taagan naafeynta cadowga walaalaha waxaa leenahay jazaahum allahu khayran ilaahay subhana watacaala cimrigooda iyo caqligooda iyo waxaweyaan diintooda allah u barakeeyo diintana allah u xifdiyo waxaweyaan dadaalka ay muujinayaanna ilaahay subhana watacaala ka ajirsiiyo si gaar waxaan ugu mahadnaqayaa raggii waxaweyaan saakay howlgalkaasi fuliyey ee cadowga halkaas ku beegsaday iyagana waxaweyaan jazaahum allahu khayran ilaahay subhana watacaala waxaweyaan diintooda u xifdiyo waxaa leenahay maanta waxaweyaan sharaf iyo cizi waxaa un ku noolaan karo qofkii diinta ilahi subhana watacaala u dagaalamo oo cadowgiisana iska dhiciyo waxaa leenahay haka daalina cadowga ilahi subhana inaad iska dhicinaysaan waxa weyaan muslimiinta aad difaacaysaan ku dhaqanka shareecada islaamiyada difaaca ka daalina ilaahi subhana watacaala waxa weyaan ka ajir raadsada insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa in mugtahay ma'waagiina iyo meesha aad waxa u hoya doontaan qiyaamo inay janno noqon doontaan alla maxaa aan ka rajaynaynaa marka walaalahan waxaa leenahay jazaahum allahu khayran khudada iyo mugta iyo qorshaha iyo markasta ay waxaweyaan u diyaarinayaan cadowgaas ay ku naafeyn lahaayeen ayna ugu difaaci lahayeen oo ummadda cirdigooda ay ugu difaaci lahayeen ilaahay subhana watacaala ha ka ajirsiiyo jazaahum allahu khayran maalinnimadii shalay ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu ay kamiin barakaysan la beegsadeen maleeshaad murtadiin ah oo ku socdaalaya duleedka degmada afgooye ee shabeellaha hoose waxaana kamiinkaasi lagu dilay ilaa lix murtad halka lagu dhaawacay sagaal kale iyadoo gaari cabdibile ah ay gaartay waxyeelo xoogan halka ay mujaahidiintu soo qarmaysteen gaari cabdibile ah oo qori dhishii ka saaran yahay mahadsanid marwan kulan wadatashi ah oo looga hadlayay horumarinta dacwada ayaa kusoo gebagaboobay degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sida warbixintan uu ku faahfaahinayo cusmaan axmed dhuubow dhowaan magaalada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa lagu soo gebagabeeyey kulan wadatashi ah oo ay sidoo kale barbar socotay dowra taas oo loo qabtay mas-uuliyiinta makaatiibta dacwada ee degmooyinka wilaayada waxaana dowrada soo qabanqaabiyey maktabka guud ee dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddadii ay dowrada socotay ayaa lagu qaatay cashiro ku saabsanaa horumarinta majaalka dacwada iyo isdhaafsiga talooyin ku saabsanaa sidii loosii horumarin lahaa dacwada dadkana looga faa'iideyn lahaa kulankii gabagabada u ahaa dowladda waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta maktabka dacwada guud ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe culimo iyo waxgarad mid ka mid ah raggii dowladda qaatay ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ku qaateen muddadii ay dowladda socotay waxyaalaha aan halkan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa alasmaa walaxkaam masalatu alasmaa walaxkaam ayaa ka mid ahayd waxyaalaha aan qaadanay waxaa ka mid ahaa dacwa ila allah waxaa ka mid ah waxyaalaha aan qaadanay alidaara mafhuumka idaarada waxa la yidhaahdo waxaa kaloo ka mid ah dahaabu muqadasaat almuslimiin sida baytulmaqdis oo kale ama xarameynka inay gacmaha muslimiinta ka maqan yihiin faqdu tharwaat almuslimiina inay gaalamaanta ku tasarufayso waxyaalaha aan qaadanay waxaa ka mid ahaa duruusta culummada noo akhrisa ilaahay ha barakeeye waa ku celcelinayay tadwiiru daat qofka inuu daatadiisa uu horumariyo ama uu dhiso waxyaalaha ay culummadu noo sheegeen waxaa ka mid ahaa oo daata lagu horumarin karo allah subxaana wa tacala aliimaanu billaah waxaa ka mid ah alcilm waxaa ka mid ah alcasmu waxaa ka mid ah الهمة العالية وعكمدة الثقة بالنفس التنافس النفس التواقع الإتقان المداومة الابتعاد عن العجز التقوى التوفيق qaar ka mid ah culimada ayaa iyagana ka hadlay kulanka loo soo xiray ducaadda degmooyinka ee wilaayada jubbada dhexe dacwada marka dadka in loogu yeero kow waxay ka bilaabanaysaa dadka in diintoodu ay bartaan waana midaa culimada aad ay ugu celceliyeen alfaad keliga aan la baranin macaanideeda ay bartaan kelimatu tawxiid oo ah bidaayat dacwa alislaamiya nebi kastoo ilaahay soo dira markuu yimaado ummaddu wuxuu lahaa ucbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruhu dadkii ka soo horjeeday gaalada ahana waxay lahaayeen ajcala alaalihata ilaahan waaxida iyo wixii lamida waxaa qayb ka ahaa waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo dhankooda si weyn u soo dhoweeyey kulanka wadatashiga ah iyo dowrada loo qabtay ragga ka shaqeeya majaalka dacwada sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo isagana soo gebagabeeyey kulanka iyo dowrada isla socday ayaa ka hadlay ujeedada dowrada iyo waxyaabaha lagu qaatay xafladan muhiimadda laga lahaa waxay ahayd wadciga ducaadda ay ku sugan yihiin khaasatan wilaayada hadda aan ku loonahay inay ogaadaan walaalaha mas-uul waxaa kaloo iyadana ka mid ahayd in kor loo qaado kafaa'adooda ayaa ka mid ahayd asbaabaha ducaadan la isugu yeeray dacwadaasay u gudan lahaayeen waxaa ka mid ah in la dhegaysto taqaariirta iyo waxa ay ka wadaan degmooyinkii maxaafadaadka ay ka yimaadeen afkaartoodan in la jamciyo la aruuriyo la mideeya hal abuurka iyo talooyin ku dhashana si looga aruuriyo la yidhaahdo dacwada maxaan ku horumarinaa taana bifadli illaahi waraxmatihi way dhacday duruus badanna waa la qaatay ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa subxaana wa tacaala wixii hadda ka dambeeya ducaadda maxaafadaad ka timid iyo walaalaha mas-uuliyiinta inoohee iyo gobolkuba inuu ilaahay raggii gudan lahaa allah inaga dhigo dowradan ayaa ahayd mid muhiimad gaar ah u lahayd ducaadda wilaayada kuwaasoo fursad u helay muddo aqoon kororsi ah iyo talooyin ku saabsan horumarinta dacwada mahadsaned cusmaan madaxweynaha dowladda silibiyadda ee faransiiska ayaa ku dhawaaqay ololo lacaga tabarucaada loogu aruurinayo sahyooniyadda yahuudda warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba dowladda kaafirada faransiiska oo caan ku ah la dagaalanka islaamka iyo ehelkiisa ayaa ku dhawaaqday inay qaadayso olole ballaaran oo lagu taageerayo maamulka yahuudda sahyuuniyadda emmanuel macron oo ah madaxweynaha faransiiska ayaa shacabka dalkiisa ugu baaqay inay ka qayb qaataan isku soo bax weyn oo lacago malaayiin yuuro ah loogu ururinayo maamulka yahuudda xafladda maalgelinta yuhuudda ayaa ka bilaabanaysa dhammaan magaalooyinka waaweyn ee dalka faransiiska wasiirka maaliyadda sahayanada ayaa la filayaa inuu ka qayb galo xamladan oo ah mid lagu maalgelinayo dulanada ay yuhuuddu ku qaaday khaza iyo lubnaan tobnaan kun oo shacab muslimiin ayaa isugu soo baxay magaalada baariis ee caasimadda dalka faransiiska waxayna kasoo horjeedaan ololaha lacagta loogu ururinayo yuhuudda duqa magaalada baariis ayaa ka codsaday shacabka magaaladan ku dhaqan inay lacag dhanna laba boqol iyo lixdan milyuun oo yuuro ah ay u ururiyaan yuhuudda si ay ugu kaashato waxa uu ugu yeeray la dagaalanka argagixisada oo uula jeedo xasuuqa muslimiinta khaza wasiirka arrimaha gudaha faransiiska oo ah saliibi xagjir ah ayaa isna ammaanay xamlada dhaqaalaha loogu ururinayo sahayanada macron ayaa tallaabadan qaaday maalmo kadib markii uu ka soo laabtay booqasho uu ku tegay waddanka almaqrib ee waqooyiga qaaradda afrika oo ah dal ay muslimiintu leeyihiin balse uu xoog ku haysto boqor khaayin ah oo dabadhilif ah mahadsanid abuushayba maxkamadda wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaas oo ka dhacay deegaan hoostaga degmada jannaale ee wilaayadaas waa kan cabdiqani maxamed oo warbixintan inoo haya
waa xukun xaduridda ah oo lagu fuliyey labo askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta kuwaas oo siyaabo kala duwan ay gacanta uga soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta xilli ay ku socdaalayeen qeybo ka mid ah wilaayada shabeellada hoose fagaaree ku yaala deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose oo ay ku sugnaayeen boqolaal ka mid ah bulshada deegaanka ayaa lagu fuliyey xukunka xaduriddaha mid ka mid ah qudaadda maxkamadda wilaayada shabeellada hoose oo goobta ka akhriyey xukunka ayaa goobta kaga dhawaaqay xukunkii ka soo baxay maxkamadda intaan kadib maxkamadda markii ay dhagaysatay aadii loo soo jeediyey eedaysanayaasha magacyadooda koob kusoo xusnay iyo jawaabtoodii oo khiraad ahaa ayaa waxay xukuntay sidaani soo socota kow in heedaysanayaasha magacyadooda aan koob kusoo xusnay inay ku dhaceen ficil gaalnimo ah labo in heedaysanayaasha lagu wada fuliyo si xadbarida ah almaraajicu qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu yahuuda wannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahum minhum ina allaha laa yahdi alqawma alظaalimiin fi suurati almaa'ida aayadda konton iyo kowaad waqowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu muslimin ila bixda salaad adayib azaani والنفس بالنفس التارك للدين المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه البخاري ومسلم حكم كان وحكم سبنا عليه قران هذا وبالله التوفيق allah fadligii ciidamada mujaahidiinta oo allah kaashinaya ayaa u babacdhigay cadowga saliibiga ah iyo kan murtadiinta boqolaal xero oo ay ku sugnaayeen kumanaan askari oo calooshooda shaqaystayaal ah ayaa cagta la mariyey halka mujaahidiintu ay ugaarsi ba-an ku hayaan maleeshiyaadka baxsadka ah ee doonaya inay isaga kala gudbaan magaalooyinka markii gacanta lagu soo dhigana waxaa la horkeenaa maxkamadaha islaamiga ah mahadsanid cabdiqani askari ka tirsan murtadiinta ayaa toogasho ku dilay sargaal ka tirsanaa maamulka riddada ugu magacaaban degmada moqokori ee wilaayada hiiraan wararka ka imaanaya degmada moqokori oo ka mid ah goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay bariga wilaayada hiiraan ayaa sheegaya in sargaal ka tirsan murtadiinta uu si bareer ah duleedka degmadaasi ugu toogtay murtad xasan barre makaraan oo hadda ahaa guddoomiye ku-xigeenka waxay riddada ugu yeedhaan arrimaha amniga ee degmada moqokori waxaana murtadkan uu hore u soo noqday guddoomiyaha murtadiinta ee degmada moqokori waxaana saaka degmada moqokori ka taagan xiisad u dhexaysa murtadiinta oo salka ku haysa dilka sargaalkaas ugu dambayntiina gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si bareera dad shacaba ugu jiiray magaalooyinka muqdisho iyo gaalkacyo casaab carafaad ayaa warbixintan inoo haya gaadiidii watee maleeshiyaadka murtadiinta ayaa magaalooyinka muqdisho gaalkacyo ee koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ku dilay dhallinyaro soomaaliyeed kuwaasoo si bareer ah u jiireen dhacdadan ugu dambeysay ayaa ka dhacday duleedka magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug gaari cabdibilaahi wateen maleeshiyaadka murtadiinta ayaa si oolokac u jiiray mooto ay wateen dad shacab ah waxaana halkaasi ku geeriyooday wiil dhallinyaro ah kaasi oo magaciisa lagu sheegay shucayb maxamed sharmaake sidoo kale dhacdo tan la mid ayaa ka dhacday magaalada muqdisho halkaasoo lagu jiiray wiil dhallinyaro ah oo shaqadiisa kusii jeeday gaadiidka maleeshiyaadka murtadiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa dhowr jeer sidan oo kale si bereera ugu jiiray dad shacab ah oo qaarkood ay lugeynayeen qaarka kalena mooto iyo gaadiidka kuwooda raaxada ay ku socdaalayeen mahadsanid casaam warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idna waxaan idinkaga tegaynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته